kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xubno matala hay-adda culammada soomaaliya ayay ka soo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban kulanka ayaa waxaa ka soo qayb gala qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed xubno matala hay-adda culammada soomaaliyeed waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay mas-uuliyiintii kala duwaneed ee madasha ka hadashay ayaa waxa ay diiradda ku saareen kootada haweenka doorkooda siyaasada ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka waxayna ka digeen in xukunka gacanta loo geliyo shakhsiyaad aan ku habbooneyn gudoomiyaha hay-adda culammada soomaaliya sheekh bashiir axmed salaad ayaa si aada uga soo horjeestay dadaalka haweenka ay ugu jiraan inay qabtaan talada dalka wuxuuna sidoo kale ka hadlay cidda mudan in la doorto ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale fursaddaana siiyey walaalayaal haddaan nahay hay-adda culammada soomaaliyeed waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka soo ajiibay yeeritaanka iyo martiqaadkii oo waqtigooda noo huray inay nagala qeyb qaataan kelimadan aan ku badbaadinayno amaan ugu naseexaynayno ummadeenna waajibkaas culus inay nala qaataan oo nala maaragta nala gutaan dadka soo doortay maantay waa u mahad celinaynaa ilaahi subxaana wa tacaalana ajar ha ka siiyo tilaabadooda iyo waqtigooda qaaliga ah walaalayaal saa maqlayseen bayaankani waa bayaan culummadu ay soo saareen ujeedadiisu in dad la ceebeeyo ama dad wax laga sheegay midna ma ahana waxa weeyaan in ummadda loo naseexeeyo oo waxa ay dantu tahay loo sheego wey ummadda soomaaliyeed maanta way kala qaqaybsan tahay qolo kasta cadkeeda waa goosanaysaa laakiin waxaa naga wada dhexeeya oo ilaalinteedu ayna wada saaran tahay waa diinta islaamka weeye waa maaragtay jiritaanka ummadda wey wax kastaoo gaar ah haddii qufileeya asaga ilaashanaya hadduu qabiileeya asagaa ilaashanhaya wax kasta oo dad gaara ay leeyihiin ma dayacmahayo laakiin waxaa moodaa wixii caamka ahaa baa naga dayacmaya hadday diin ahaayeen hadday dal ahaayeen wixii caamka ahaa maanta dad la-aan baa haysa ciidan la-aan baa haysa marka waxay ka mid tahay culummadu dadka waxyaalaha caamka usoo jeeda inay ilaaliyaan gaar ahaan diinta oo ah asaaska jiritaankeena iyo nolosheenaba adduunya aqraba ah marka diinta ilaalinteeda iyo danaha guud ilaalintooda waa maslaxadda caamka oo loo baahan yahay in maaragta laga qayb qaato marka intiina soo ajiibtoo timid waa mahadsantihiin sidaa maqlaysaan bayaankan wuxuu ku saabsan yahay munaasabadda iyo duruufaha maalmahan taagan oo ku aadan doorashooyadii wax lamid ah laba kelimo ama laba mowduuc ayaan ka hadalay mid waxaa weeye in doorashadaas ay si fiican noogu dhacdo oo dad fiican ummadda loo soo doorto waxaa annaga na haleeyey oo facee naga reebay oo dalka burburiyey qof soomaaliyeed weeye oo qof soomaaliyeedoo xun maskaxdu ka xumaatay fahamku ka xumaaday weeye waxaa badbaadin karaana qof soomaaliyeedoo fiican weeye marka in qof soomaaliyeedoo fiican uu soo baxo baa ummadda usoo jeedinaynaa wuxuuna ku soo bixi karaa ayada oo dadka wax dooranayaa ay lilaahi la yimaadaan ay alla kabaq la yimaadaan ay u daneeyaan dadkooda iyo ummadooda oo qofka mudan in la doorto ay doortaan haddii intaa la helo waa la cayman doonaa insha allahu tacaala laakiin haddii lasoo celceliyo in qofka khariban layska doorto maxaa yeele waa qabiilkayga maxaa yeele waa saaxiibkayga maxaa yeelay waxbuu isiiyey meesha aan joogno ma dhaafayno ama waa kasii liidanaynaa marka maanta aayahayna iyo masiirkeena iyo sidaan noqonayno codkeenna ay ku xiran tahay dadka aan soo dooran ay ku xiran tahay marka meeshaan isdhigno ayaan oolaynaaye dadka meel fiican ha la dhigo dadka talo fiican ha loo soo jeediyo ummad fiicanna ha loo doorto waxaan ummadda uga digaynaa saa maqlayseen wax kasta oo dhibaato keeni kara oo inay dad xun soo baxaan keeni kara ha ahaadaan laaluush ha ahaadaan qaraabakiil iyo waxa la midka ah dadka waxaan uga digaynaa in dadka burbursan ama balwadu ay digat ay dilatay oo aan qiimaha lahayn oo faasiqiinta loo yaqaano oo ilaahay xuduuddiisa ka tallaabay oo ilaahay agtiisa aan xurmada ku lahayn oo aan ammaana loo dhiiban karin oo aan lagu aamini karin xoolo lagu aamini karin in mustaqbalka ummadda lagu aamino oo diinta lagu aamino oo dalka lagu aamino dadka noocaasu balwadu diratay in la iska ilaaliyo baa loo baahanya diinteennu waxay rabtaa in qof wanaagsan wax loo dhiibto ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin qof wax loo dirsado waxaa ugu fiican qofka kartida leh cilmigeeda leh aqoonteeda leh ammaanana leh baa wax loo dirsadaa waxaan loo dhiibtaa waxaa la yaab leh marka aada dukaan furanaysid ama aada business samaysanaysid shilinkaaga qofka u dhiibanaysid waa ka fakaraysaa laakiin danta caamka waa lagu cayaarayaa mid aan qiimo lahayn ayaa loo dhiibayaa midda kale waxaan kaloo tilmaamnay walaalayaal dadka la dooranaya hadday fiicnaadaan ay wax wanaagsan sameeyaanna qofkii soo doortay waxbuu ka helaya ajar buu ka helayaa hadday wax haleeyaanna dambi buu ka helayaa marka haddaad doonaysid sadaqa jaariya inaad heshid haddaad doonaysid inaad heshid ajar aan kala go' lahayn dad fiican oo ummaddan wax fiican u sameeya wax fiican ku toosiya u noqo sabab inay meesha yimaadaan nuqdada kale waxay ahayd oo aan ka hadlnay waa nuqdada la maarata la xiriirta mawduuca kootada la yidhaaha ama dumarka oo runtii dumarkii la hiyakiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantiihi la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yidhi waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yidhi kootada noocaasa waa ka digaynaa maxaa yeele barnaamij soomaaliyeed maaha waa barnaamij meelo kale ka yimid diin kaluu xambaarsan yahay dhaqan kaluu xambaarsan yahay duruufo kaluu ka tarjumahayaa meelo kaluu ka socdaaye halkaan meeshiisii maaha hadday dhibaata jirto haddii cid wax tabanayso mushkiladda soomaaliyeed xal soomaali bay u baahan tahay laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacayo marka dumarkeen hadday wax tabanayaan bulshadooda iyo ummadooda iyo odayaashooda iyo culimmadooda ayaa ku filane gaalada ay nagu soo hogaaminayaan ay soo horkacahayaan ha iska daayaan annaga qarankeena waxa burburiya qabiil buu ahaa waxaa qoyska burburinayaana waxaa weyaan kootada wey qarankii waa naga baaba-ay dowladdii waa naga luntay ilaa hadda waan taagi la-nahay qabiil baa baabaasha weli la ku taagan haddana qoyskiibaa loo soo dhigtay in la burburiyo marka ummad qarankiina ku dumay haddana qoyskeeda la duminaya maxaa u baaqi noqonaya waxu haraya ma laha waxaan leenahay marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda dumarka kootadooda uu ku wardinayo waxaan leenahay dad madaxa baa tihiin waxaa laydiin doortay inaa ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysan baa idiin doortay qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaala waata ku fuliya qofkaasi ummadda ka mid maaha nebigu sal alla alay slam xadiis buu wuxuu ku leeyahay maa min amiirin yali amra almuslimiin uma laa yajhadu lahum wa yansaxu lahum ilaa lam yadkhul macahum aljanna ma jiro qof mas-uul noqda oo muslimiinta arrinkooda loo dhiibo oo aan muslimiinta u dadaalin oo aan muslimiinta u hagar bixin ma uu jiro ilaa hadduu jiro qofkaasi muslimiinta jannada la geli maayo wuu ka harahay waa laga reebayaa marka qofkii ummadda khiyaana oo ummadda dhaqankeeda burburiya oo ummadda waxay u dhiibatay yan ka dayaca oo kusoo hogaamiya barnaamij gaala wato waxaa leenahay adduunkana waa lagu qori doonaa maanta waa la yaqaana qofkii qaranka burburiya waa la yaqaanaa dadkii qaranka burburiya waa la yaqaanaa dadkii qabiilka ummad u horseega waa la yaqaan waa qoran yihiin dadka maanta qoyska burburinayaana waa la qori doonaa marka haddii qarankii a dhisi weydeen ugu yaraan qoyska naga burburinina waa anugu leeyahay dadka madaxda ah oo inay qarinka inay qarankii taagaan ku faylgaroobay oo inay ummadooda iyo doodnimadii istaajiyaan awoodi waayey fadlan qoysaska hanaga burburinina qarankii waa noo cayman waayey qoyska ha noo caynto ba anuu leeyahay wax kale waa la gaari doonaa insha allahu tacaala ilaahay kuwii is ilaaliya oo isku liibaana oo maarata aan kala faa'iidaysta allaha naga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دوميها علماء الصوماليات هذا علماء الصومال هذا
halkaad naga dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community xafiiska golahu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idinla socodsiinayo anigoo ah muuse maxamuud jiisow gudoomiye ku-xigeenka ahna afhayeenka hay-adda culammada soomaaliya sheekh nuur baaruud gurxan ayaan ka aamusay isu diyaarinta haweenka inay qabtaan xilal muhiim ah wuxuuna yidhi waxaan cinwaan ooga dhigayaa qayladhaan yacni kelmaddaasi macnay xambaarsan tahay waxa ku saabsan eh, doorashada iyo inay xalaal tahay iyo inaan laaluush la qaadanin hadda waa laga hadlay bayaankuna aada buu oga hadlay Eh, midda ku saabsan dumarka oon doorashadan keliya ahayn oo sanooyinkanba nalagu waday yaan rabaa hadalkaygu inuu u bato marka hore waxaan rabaa inaynu isweydiinno dumarka in laga hadlo oo la yidhaha xaq baa ka maqan xuquuqdooda ha la ilaaliyo sidii hadda sheekhu sheegayay dhexdeenna kama aynan dhalanin waa wax dibadda laynooga keenay marka dadka innaga inoo soo waariday fakarkaas dembi ay innagu aynaan gelina ayagu ay galeen ayay rabaan inay dusha inaga saaraan waxaad ogtihiin dadkan gaalada ah reer galbeedka aan u naqaano ama gaal oo dhanba dulmigii iyo fasaadkii ay soo mareen quruuntii ay u bixiyeen quruunul mudlima quruuntii madoobeyd cadaalad darradii iyo dulmigii boqorradii xunxumaa ee gaalada ahaa iyo kiniisaddu intay isbahaysteen ay shacabkooda u geynayeen u geysanayeen oo cilmigii iyo culummadiiba la direen la dirireen dadnimadii la dirireen wax walba ay dumiyeen taariikhdaa dheere xanuunka badan kolkay ka soo gudbeen wixii ka dambeeyey thawra faransiya markay dhacday yaa waxaa yimid khaladaadkii waawe- waaweynaa ay galeen inay saxaan taxriirul mara haddee ayagaa markii hore gumaystay ayagaa wax walba u diiday ayagaa xataa bini aadminimada u diiday ayaga ayaa sida badeecada caariye u bixin jiray ayagaa jaamacadaha u diidi jiray ayagaa wax walba oo xumaana ku soo sameeyey ayagoo tii ceebtaas ay soo galeen iska dhaqaya yaa waxay keeneen afkaartan taxriirul mara dumarka ha la xoreeyo xaqoodii ha la siiyo ninkay la mid tahay dumarku ninka la mid ma aha siday u abuuran tahay yacni islaamkeenna wax badan baan ka hadalay dumarku siduu u arko yacni dumarku miisaanka wax ilaahay qur-aanka uu ku fiirin waxaan weeye ina akramakum cinda allaahi atqaakum rag iyo dumarba ka wanaagsan unbaa ilaahay agtiisa sharaf ku leh marka dembigaas nimankaasi ay galeen yay yidhaahdeen ha la saxo dumarku baarlamaanka ha galeen eh, ha shaqeeyeen ayagu ma ogtahay xataa inagu inagu muslim baynu nahayo waxaynu la baxnaa dhaqaa dumarka waxaan qabnaaba diinteennu ay qabtaa in la dhaqaaleeyo inay guriga iska joogto in dahab loo gado inay amiirad ka tahay guriga dharka in loo gado wax walba in la siiyo cuntadii in la siiyo laakiin ayagu ma u ogola intaas waa inuu isna ordo iyaduna orodo marka islaamkadeedan yacni xumaantii iyo fuxshigii gabdhahooda ay ku samaynayeen yay qurux inooga dhigeen innaga ma naag naag sh- dhagax jabinaysa oo warshad ka shaqayn ma sharaf baa xumaantii iyo dulligii ay iyagu ku hayeen ayay innaga inooga dhigeen sharaf inay isqaawiso in idhayada iyadoo qaawan lagu soo qoro xayeysiiska eh, in la iska wadwato waxaas innagu ma isweydiinay weligeen nimankan le waxbaad hadlayseen horta yay yihiin waa gaalo waa gaalo qayiran caqligoodu fooraro waxay yihiin waan isla ogna caqli daanyeer bay leeyihiin waa kuwa yidhi laba nin ha isguursadeen laba naag ha isguursadeen dadka saa u fakaraya hadday innagii asaatido inoo noqdaan oo ina saxaan oo yidhaahdaan waad khaldan tihiin muslinow dumarkii baad dulmideen dumarkii baad dulmideen macnaha ay ka wataan wa- waxaa weeye dumarka soo daaya isha isqaawiyeen ummad marka la rabo in la baabi'iyo xagga dumarkaa laga soo galaa ujeeddada oo dhan waxaa weeye in la ina baabi'iyo oo jiritaankeenna ummadnimo in dhulka la dhigo kolkii dumarkii bannaanka loo bixiyo oo caruurtii wax qabta la waayo wax dhalan la waayo ayagu hadda ma ogtahay waa way gagaboobeen waxay qaxootiyada u qabqabs u qaadanayaan dad bay hadda rabaan waad ogtihiin guriga waxaa u jooga hal ey iyo hal ilme iyo dadka noocaasa yaa raba innaga inay darsi ina siiyaan inay darsi inoo meeriyaan bay rabaan innagu islaamkeenna marka la fiiriyo islaamku dumarka wuu karaameeyey islaamka ka hor jaahiligii dhib badan bay ugeyi jireen u geysan jireen laakiin islaamku markuu yimid wixii dhib ahaa uu jiray waa laga joojiyey waxaa weeye waa la karaameeyey maxaa lagu karaameeyey waxaa lagu karaameeyey iyadoo sharaf leh in wax la baro inay guriga joogto caruurtay dhali way tarbiyeyn qiyaadadii iyo hoggaankii bay soo saari waa warshad wax soo saarta wax lagu ciyaari karaba ma ah hadday hooyo tahay iyo hadday walaal tahay gabadh iyo hadday gabadh yaroo dhashay tahay iyo hadday xaaskaaga tahay kulli mas-uul baa laga yahay waa la karaameeyey dhibaataba ma arkayaan islaamku wuxuu dumarka ka qabo waynu ognahay waxaan rabaa marka wax yar inaan ka dhahno munaasabadan hadda jirta nin baan ma shalay waxaan dhegaysanay maayo darad waxayd ma aqaano nin la xuquuqul insaan baan u hadli wuxuu leeyahay qabaa'il soomaali buu magacaabayaa ree hebel waan idin naqaanaa dumarka waad ka reebtaan kuma dartaan qabiilka hadda qabiil magacii buu sheegayaa iyo ree hebel iyo ree hebel kolkaasoo wuxuu ku daray guddiga doorashada waxaan farayaa inuu maaragtay dumarka ku daro awoodda xagguu ka keenay macnaha siday gaaladu rabtay qofkii u hadla wuxuu isu malaynba inuu shaatigii gaalada qabo oo awood badan leeyahay intan ka badan intan ka badan ma aamusi karno ma toddobada nin ee lagu sheegay madasha ee hadda waxyaalahan waryo waryo dhaweed isu iimanayo wax qorqorayay kow waxaan leeyahy horta ilaahay ka cabsada ummaddan aad madaxda u tihiinna inay ummad muslina tahay bal horta intaa garta nin walbow saad isu leedahay gaalada raalli geli yaad sharaftii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii oo dhan baad meel ciddaa kaga tegi doontaa war gaal annagu dabadhilfnino waa ma rabno guddiyada doorashada waxaan leenahay sharciga idin qasbi karaa xagguu ka ka yimid yacni qoyskii qabiilkii saddex kursi la mid ee dumar ha noqoto sharcigaasi xagguu ku yaallaa madasha annagu sharci nooma soo saari karaan waxaa weeye yaan la qasbin dadka qabiilku cidduu rabuu dooranayaa salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaan lama qasbi kare eh inayna u qaa inayna inay u qaataan in la qasbi karo laydinma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya qabaa'ilka soomaaliyeed ee sharafta leh oo aada u diidan dulligaas iyo diindarradaas la wado ayagana waxaan oogu baaqi arrintaas inay diidaan arrintaa marna waa inaynaa yeelin sababtoo ah arrinta dumar annagu hadda wuxu dhima isma lihin arrintani waxay duullaan ku ta tahay diinteenna iyo akhlaaqdeenna iyo dadnimadeenna ayay duullaan ku tahay marka qabiil qabaa'ilkuna yayna yeelin salaadiintuna yayna yeelin cidna yayna yeelin taariikh weeye waxani ciddii waxaa u hoggaansanta waxaan leeyahay taariikhdaa qori doonta meel madow baana magacooda ku soo bixi doonaa war gaalo yaynaan dabadhilf u noqonin qaal gaalo raalli geliya yaynaan xumaan walba u dhexgelin xumaan walba akhiiran dumarka soomaaliyeed waxaan leeyahay waddo xun baad ku socotaan runtii intiina waxaan ololeynaysa waxaad ku socotaan waddo xun hay-ada xunxun baa laydiin sameeyey oo ujeeddadoodu tahay in ma aragtay sharafta laydinka xayuubiyo in karaamada laydinka xayuubiyo ee dadnimada in dharka laydinka dhigo oo sharafta laydinka dilo ood gaalo u ahaataan safiiro oo sirta iyo jawaasiis aada u noqotaan ayaguna yidhaahdaan ha laydin dooran iyo xuquuqdiinni baan soo celinaynaa gaal xuquuq ma yaqaan xuquuqda qaawanidii u yaqaanaa iyo fuxshiga dumarka waxaan leeyahay isqabta isqabta waxaanaad ku socotaan diinna maaha dhaqanna maaha akhlaaqna maaha soomaalinimona maaha ka jooga waxaanaad ku socotaan al-oolahan iyo boodboodkan iyo qayladan qoobka iyo qaylada aad isku daraysaan waxaan leeyahay joojiya intan ka badan looma dulqaadan karo waxaanaad wadaan joojiya xataa hadda ka hor waxaan u sheegnay dumarka haddii dhowr xabo oo shahaado weyn wata oo dhalma ka baxa hadday baarlamaanka iska galayaan ha iska galeen laakiin qabiilku ha doorto si caadi ah ha ku soo galeen haddii arrintii oo xun baa haddana lalehay sankaa laydinka gelin waa laydin qasbi waxaa weeye wax badan baa runtii jira waxaan mar labaad madasha iyo madaxweyne xasan sheekh aan ugu baaqayaa inay arrintan ummadda inaynan ku qasbin haddii kale taariikh madoobay yeelan doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نور هذا ما هتسنيهي وانا قرحيي
halkaad naga dhegaysanaysaan waa golaha midnimada soomaali ee soomaali community xafiiska golahu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idinla socodsiinayo anigoo ah muuse maxamuud jiisow afhayeenka hay-adda culammada soomaaliyeed ee ahlu sunna waljamaaca sheekh cabdiqaadir sheekh somow ayaa sharaxaad ka bixiyay shuruudaha iyo cidda la dooran karo wuxuuna dardaaran u jeediyay guddiga doorashooyinka iyo odayaasha soo xulisa xildhibaanada baarlamaanka soo socdo ugu horeysa mu- mawduucan ay soo beegtay bandhiga hay-adda culammada oo ammaanada in la guto cid munaasab u ahna in la doorto ahalna u ah way ku mahadsan yihiin sababta oo ah nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaa laa nuwalli hada alamra axadan dalaba dadkii kulli xildhibaan u roorayaan horta waa inaa ognaa mar- marxala waxaan ku jirnaa kala guur ah marxalaan ka guurahoynaa marxalo kale u guurahoynaa marxalada intiqaaliga marka dadka inta aan ilaahay oona u gargaarin intooda badan way waalan yihiin dadac baa waalaaya marka xa- marka xaaladda la waalan yahay horta allah nacaymaan leenahay Een, waxaan qofka xilka mugga ugu horeysa aqoonta u leh kafaa'ada u leh aalka u ah hadduu dalbado hadduunan caynoobin inuu dalbada xaraam hadduunan isugu caynoobin oo qof kale oo aqoontaas iyo awooddaas iyo kartidaas leh m- eh, aysan jirin waa gooni ee haddii uunan caynoobin oo dad badan ay wada leeyihiin inuu isugu dalbadaanba loo ogolayn oo nabigeena wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam innaa laa nuwallii hada alamra axadan dalaba mid mid baa wuxuu yidhi asxaabta ka mid a madaxa iga dhig ase wuxuu yidhi "Ah, amarka kan cid dalbata ma u dhiibayno in la dalbado oo xildhibaan le- ha layga dhiga layidhaha wasiir ha layga dhiga layidhaha madaxweyneyd ha layga dhiga layidhaha haddaadnaba u ceynoobin inaad diintu ku ogolayn rag ahaaw dumar ahaaw waa wax kale haddii marka aadnaba mug hore ahal u hayn oo shuruudii aadna buuxin shuruudda aadna buuxin haddii muqa cidka xil loo dhiibaa shuruud ay leedahay islaamkeena shuruud badan u yeelaya oo shuruuddaas oo aqoon leh oo cafaafo leh oo karti leh oo ammaano leh aadna buuxin oo mugga horeba aadna ahal u haynin oo aad dunuubta aadna marta een, dha- sa- sa- saqaa'irta ah aadna daa'imayn kabaa'irtana aadna kaba dhaqaaqayn ood ilaah aadna ku xoraynin ee mugga horeba ahal umayd mugta ee haddaa cid ahal u tahay ahba inaad dalbato haddaadna caynoobin aan lagu ogolaynin waxaan leenaha marka dadka wax soo xulaya horta ummadda islaama islaamka waxaa ugu baaqaynaa soomaaliyeed dad muslimaad tihiin waxaan waa ammaano waa diintii iyo dalkii iyo dadkii oo madax loo naqanaayo madaxnimadu waa xisaab aakhiro waa dhib badan tahay qof weliba horta dib uga dhac ka joog ha ku degdegin inaad dadkan mas-uuliyaddiisa adigu waa qaadaad tiraahdo isxisaabi intaan lagu xisaabin horta mugga hore muggaa xilka qaadayso aqoontaada fiiri kartidaada fiiri abaanadaada fiiri alla ku xirnaantaada fiiri dal jacaylkaada fiiri cadaaladaada fiiri ummadda mustawahaad waxaad u- waxaa u tarta fiiri haddaa shuruud inaad buuxiso ay naqato ahalna u tahay lafteeda shaawir dadka la tasho maxaa sameeyaa dhe dadka waxa marka ugu khayr badan kan xilka loo dhiibto ee lagu baryo ee laga codsado ee la yidhaha kaala ma- xildhibaan noo noqo kaala wasiir noo noqo kaala madaxweyne noo noqo haddana nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam qofka imaarada dalba haddii uu helo wukila ilayhi waa loo tala saarnaa Ah, waxa dhammo dhahay waxaa waaye nimaa madaxnimo raba asaa raadinaa waa guguulaysanaa lacago ku bixinaa ilaahay garabkiisa kuma jiro ila ilaah saa ballan qaaday qofka asagu dalbadaa anigu garab ku siimaa ilaahaydi qofka lagu tuugo oo lagu baryo oo madax noo naqa la dhaho oo la jersho oo la garto oo la ogiyo qofkan waa ka bixi kare la yidhaahdeen nabigeenu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam qofkaas allah garab ugu ah hadda waxaan usoo gaara boqorkeen boqoradii waa soo waa masantihiin Een, qofka marka asagu dalba ee ku guulaysta garab ilaahay heli maa qofkii asagu aan laga dalbo ee noo naqa la yidhahdana garabka ilaahay helayaa ma waxaan dooranaa marka cid garabka ilaahay inaysan helayn aan ognahay khayri inaan ilaahay kaalma ku siinaynin cid aan ognahay oo cidda raadinaysay maan doonahaynaa mase cid aan ku dirqinayno oo garabka ilaahay helaysa aan dooranaynaa taasi waxaan leeyahay aan dooranno cidda garabka ilaahay helaysa waana ciddaan anugu u dooranno oo iyadu isqal- iyadu isdooranayn oo iyadu isdooranayn oo iyadu iscalaamsaaraynin waxaan leeyahay madaxda dhaqanka ee nasiibka u helay in la yidhaahdo ummaddan dhaqankooda madax ka tihiin xildhibaanadooda soo xulaysiin xildhibaan diinta dalka dadka amaanadiisa xafidi kara noo soo xulan leyno waxaan leenahay nabigeena wuxuu yihi alayhi salatu salaam man yazrac shara man yaxsun nadaama ruuxii beertaa beeraa abuurtaa shar muxuu muxuu guranaa shallay guranaya haddaad xildhibaano xun soo dooratiin mas- rag ha ahaadaano dumarse ha ahaadaano mas-uuliyadaas aad co- adinku kus maadaama aad soo doorateen waxay halleeyaan aakhira qodora kala qaadaysiin waa inaad soo dooratiin nimaad ku mugga hore aada leedihiin nacam ilaahu ku xidhan yahay diintuu ku wanaagsan yahay dalka khiyaani maa dadka khiyaani maa cadaalad waaye A- a- ijtihaada horta ijtihaada haddii mogta qofku inta ijtihaado oo gefo mushkila ma leh laakiin haddaadba og tahay halaanba salaada dukanay hal khamriga iska caba hal dadka laaluushka ka qaada lacagta dhaca adoo ukadaad keento ee adaa toba- adaa wadaada ka abuurtay adaa aad ka wartay marka dhaqankeena wanaagsan waxaan ka rajaynaynaa inay cidda ay soo xulayaan ammaanada ay u dhiibayaan cid ay fiiriyeen oon lacag la rooreyn oo oo dhaqanka ahal u ah inay soo xulaan hadda culaysku dhaqanka kaliya ma qaadaayaan oo wixii waxaa laga dhiga doorasho laakiin doorashada lafteeda guddiga dooranaya oo ay soo xu- dhaqan dhaqan- odayaasha dhaqanku waxay soo xulayaan saan ka warqabno dad koobanay soo xulayaan Qont- xildhibaankiiba konton kow xubnood soo xulayaan konton kale kowda dad wanaagsan ka dhiga konton kale kowdii iyaduna waa inay soo xushaa nin oo wanaagsan amarna gabar wanaagsan qof wanaagsan oo ahlu ah inay soo xushaa Een, waxaad moodaa qaabka anugu so- ma- madaxnimada aan u raadino qaab aada u khaldan waay horta ma ahayn midii oo khilaafada islaamka ahayd oo qofka intuu nool yahaba xilka loo dhiibanayo maaha muddaa loo sheegay muddaa la dhaariyay muddadiyaa dhammaatay muddadi wax kale laguma diyaarin dalku gaab uu gelaya dalku gaab uu gelaya barlamaankii waxaan u jeednaa in la nasakhay asoo jooga oo oo disi la qaado raggii gu- la wareegay muddada ay qabteen wax kuma ansixin mid kaley qabteen wax kuma ansixin mid saddexaaday hadda qabteen haddii wax ku ansixi waayaan gaalada dhaqaalaha ku bixisa waa dig waxay leeyihin waa digaynaa waa digaynaa maxmiyad maana la gelin rabaa intee noola wadaa war ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa isu tanasula dalkan yaan gacanta loo gelin yaan xurnimada lagu cayaarin yaan diintiisa iyo midnimadiisa iyo dadnimadiisa lagu cayaarin mas-uuliyadda maanta cidda haysata biri shacabka soomaaliyeed waa kula xisaabtamaa taariikhun waa qoraa shalay idoo meelku- meelkugaar leeyahay aa laga saara saa waxaa la gaarsiiyey in doorasho la- la sameeyo oo laga baxo meelkugaar meelkugaar idii laga baxay waa inaan dib loogu naqan calan la-aan waa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdaa dad u halana la doortaa waa mahadsantihiin sidaas baa idinlah wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu xariiriyaa soo istaagay aada u mahadsan yahay sheekh somo sheekh cabdilqaadir sheekh maxamed sheekh somo
halkaad naga dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community xafiiska golahu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idinla socodsiinayo anigoo ah muuse maxamuud jiisow ugaas maxamuud weli sheekh axmed nuur oo qodbo dhinacyo badan taaban iska jeedeen madasha shirku ka socday ayaa ku dheeraada ka hadalka cadaaladda koontada haweenka iyo sidoo kale maamul xumada ka jirta dalka allah mahad iska leh uma waxaan u mahadcelinayaa hay-adda culimmada soomaaliyeed ee runtii si wanaagsan bay u soo diyaariyeen waxaanan isleeyahay waa soo dibdhaceen in badanna inay ka aamusaan lamaba rabina barnaamijka inuu soo hormaray ahayd laakiin haddaa ilaahay qadaray waa aad baan ugu mahadcelinayaa waxaanan leeyahay awalan waan taageersannahay anoo ku hadlahaya magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeed intaba iyo magaca odayaasha dhaqanka waan taageersannahay kor iyo hoos dhammaan waa adiladii kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ku soo aroortay haddii culimmada haddaan ka leexanana meeshaan aadnaa baadi bay noqonaysaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuuna amray inaan raacno fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa ahlu dikri weeye waanan raacaynaa waanan taageersannahay qodobada ay sheegeen iyo siday uga hadleenba wax weyn ma sii gelayo oo labada sheekh oo isaga dambeysay ama saddexda sheekh ayaa aada uga hadashay iyo wabarka intuba waxaan rabaa inaan eh, laba qodob ama saddex aan ka taabto horta awalan waxaan soo jeedinayaa intaanan wax kala hilmaamin culimmadu shir midkaan ka ballaaran oo kale inay qabtaan kani waxaa weeye waa bayaan iyo muctamir ay iyagu soo saareen oo bulshada qaybaheeda kala duwan loogu yeedho oo lagu falanqeeyo arrinta qayladhaanta ah ee ay keeneen ee taagan lagu falanqeeyo oon saan looga aamusin in badan baa la hadlay hadalkana dadku inta badan ma maqlayaan waxaan qabaa guddiye in la qabto guddigaas oo ka kooban bulshada culimmaduna ay hogaaminaysa hogaaminayso sida muxuu ahaa culimmada odayaasha dhaqanka ganacsatada dhallinyarada aqoon-yahanada dhammaan in la qabto guddi noocaas oo ummaddu ay ka kooban tahay oo meelaha deegaanada waxan ay ka socdaan oo hadda waxa aan la hadlayno dadkan macno la-aanta ah iyo naagahan waashay oo gaaladu ay muxuu ahaa soo waashayba ay jiraan in la tagaa loo baahan yahay konton iyo kowga qof in lala hadlaa la rabaa odayga wax soo xulaya in lala hadlaa la rabaa dadka in ilaahay lagu cabsigeliyaa la rabaa xujada in lagu ogaa la rabaa annaga gaarsiin dadka markaad u sheegto waxay ku leeyihiin war dadkan in badan baa wax loo sheegay waxna ma maqlayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii risaalada loo dhiibay oo wax fara badan uu waday oo reer maka ka hor yimaadeen oo qalbigiisii u adkaaday ilaahay muxuu ku yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun waxaan ognahay qalbigaagii inuu cidhiirsamay hadalka ay ku leeyihiine xun iyo diiddada ay risaalada diidayaan aayad kale maxaa lagu yidhi fainamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab buri ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa weeye adiga gaadhsiin baan kuu soo dirnay annagaa iskale qofka inaan hanuuninno qalbigiisa inaan gelinno waddada inaan ku ridno annagay noo taallaa iyo inuusan qaadanin annaga gaadhsiin baa nalaga rabaa xujada inaan ku koroognaa nalaga rabaa waxaa kaloon rabaa inaan ku daro taasi waa iga tala bixin waxaa kaloon rabaa inaan ku daro meeshan mucjisada taalla culummadaa aada uga hadashay hadda warnimayo waxaan noo dhinnaa waxyaabaha mucjisadoon hadda aada uga naxo waxaa ka mid a gabadhaan ordaysa horta ilaahay naguma fidneeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gabadhayda iyo xaaskayga iyo walaashay waxaan ka baryahayaa ilaahay iyo ummaddaba uga baryayaa guriga inayda ka soo boodin oo rag faraqa aysan ku dhegin oo kulleetiga aysan ku dhegin waa mucjiso dadkan dadkii dhalay awey xaggay ka baxeen qof balaayo ahoo fakaday waan arki jirnay oo baadiyaha markaan joognay yaa waxaa la dhihi jiray gabadhaasi waa mid qumayo aho way wareeg badan tahay arag iyo markaan raacnay iyo geel iyo aan la joogno mid iska socotaa jirin inta ariga ka tagto meelaha marto oo xagga marto oo iska sheeka badan waa jiri jirtay war laakiin waxaan soo wada yaacaya naag shan dhashay naag sideed dhashay naag sagaal dhashay naag toban dhashay mid dhalmadaysay war awey xishoodkii war awey wixii muslimnimadii war awey soomaalinimadii war awey akhlaaqdii aan lahaan jirnay waxaan garanayaa aniga ari anoo ari raaca baadiyaan kusoo koray ee gabadha aan ariga la raaci jiray way iga weyneed inan bay ahayd marka la shukaansanayo waa la hor istaagi jiray keliya ninku lama hadli jirin horteedu istaagi jiray ma dhaqaaqi karta gabadhaasi xushmad iyo tixgelin inta ay samaynayso oo ninkaa ay u hayso iyo karaamada ay ninkaa ka ilaalinaysa maysan dhaqaaqi jirin waan iska waan daba soconaya lix jir toddoba jir baan arigaygaan iska aadi jiray sheekada markaan fahmo in la hor istaagay markaan arko ilan curfigaan wax ka garanaya dhaqankii baan garanaya wixii baa hadda intay soo booday iyadii oo qaawan oo dabagaab soo xiratay waa iska dabagaab waxaan la qabaay bay maanta waxay haystaan suldadii madaxweyne ka soo bilow ilaa mid ugu hoose haystaan waxaa kaloon rabaa dumarka inaan xusuusiyo waxaad leedihin ha laysu naxariisto ha- ha- muxuu ahaa ha laysu dhimriyo xaggee naxariistu ka imanaysaan haddaad qol kasta noogu soo gasheen xaggee soo in feer layskala daala ma dhacayso oo ninba ninkuu ka xoog badan yahay uu dhulka dhigto ilaan madaxweynihii baad u timideen oo wasiirkii baad u timideen oo xildhibaankii baad u timideen oo hadda ugaaskii iyo muxuu ahaa wabarkii iyo imaamkii baad haysataanba naago ku hadlayaan maqlay maalin dhaweyto arrintaa ka hadlaya anigu waxaan leeyahay oon rabaa inaan kusoo gebagabeeyo war soomaaliya iyo waxaani gobonimo ma aha Ee, waxaan rabaa inaan idin xusuusiiyo waxaan soo maray meelo fara badan oo soomaaliya lowya cadda laga soo bilaabo ilaa meelo fog oo kale oo geeska waxa igu dhiman ma jiraan malaynaya wallaahi alcadiim baan ku dhaartay soomaalida markaan arkay oo aan qolo kasta la kulmay iyo deegaan kasta saddex arrimood bay yay ka aad moodaa inay ka ballameen ka soo bilow dhoobley ilaa lowya cadda aad ku tagto waa arrintaasi waa farxad naxdin badan baan qabay laakiin waan ku farxay markaan arkay maxay tahay ninka soomaaliga ah oo aan muqdisho jooga ama jooga muxuu ahaa jubbada hoose ama jooga haddii gaalkacayo ama beledweyne jooga ama jawhar faqis calaa daalika intaa gobollada meel kasta ha noqotee ilaa geeska kaloo lowyacaddo markaad u tagto saddex arrimood buu ka midaysan yahay. waxaad wariyo warano markaad waraysato wuxuu ku leeyahay wariyow hoggaan xumaadna haysa hoggaanka magaalada ninka ka ah waa nin xun oo hoggaan xun oo dulmi badan haye maxkamaddii baad u tegaysaa ninkii qoladii maxkamaddu waxay ku leeyihiin dacwada ku jirtay shan iyo toban sano labaatan sanaan maxkamaddan ku jiraa wax cadaalad la yidhaah oo maxkamadaha ka jira ma leh ninkii u jeebroon unbaa meesha qaadanaya way ka siman yihiin meel kasta saddex faragelin shisheeye ninku markuu hadlo wuxuu ku leeyahay qolo heliyo qoobhiraa dhib nagu haysa dhankan hadday tahayna qoluu sheegahayaa dhanka kale hadday tahayna qolo kaluu sheegaya saddexdaa soomaalida way ka siman yihiin markaad sii waraysato xal maxaad u aragtaa wuxuu ku leeyahay hoggaan fiican waaye laakiin la heli mahayo kacdoon baa loo baahan yahay buu ku leeyahay kacdoon baa loo baahan yahay dadkii hoggaamin lahaa baa in la helo weeye waa inaan kacdoon samayno waxaa nin baa wuxuu igu maamahay wuxuu yidhi meel qur-aanjale haddaad fadhiisato oo aad laguu cuno markaad seexato markaad kacdo maradaa la hurgufaa buu yidhi wax alla waxa qur-aanjiya way kaa daadanayaan buu yidhi waxaan u baahannahay buuri qashinkii wax magartihii dhuuni raacii dal iibsigii dabadhilifkii maxishoodihii daroogaystihii baa gacantan lagu dhigay buuri waxaan u baahannahay buuri inaan marada hurgufno oon istaagno oo aan shabaab ka xorowno oo aan shisheeye ka xorowno oo ilaahay aan isu dhiibno oo ummad soomaaliyeed oo macno leh ay hormuud noo noqdaan taasaan u baahannahay buu igu yidhi waa arrintaa qalbigayga way gashay waxaad ku faraxdaan hadday nagu sii wadaan barnaamijka naagaha oo ayaga maraykanka iyo ingiriiska waa nimanka dimuqraadiyadda sheegtay boqolkii soddon meehe boqolkii hal xataa kama aha iskuma aysan waajibinin iskuma aysan qasbin sababtana loogu qasbaya annaga maxay tahay haddii dumarkana lagu sii wado wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa nool lahay naftuna nagama bixin way nagu jirtaa maradaannu hurgufaynaa gaalo waxaan leenahay wixii aad naga dhex kalluumaysan kartaan naga kalluumayste na daaya hooyooyinkana ha nagu qasbina gabdhahanaga ha nagu qasbina xaasaskanaga ha nagu qasbina karaamada ha naga dilina waxaan kusoo gebagabaynayaa aniga ninka xildhibaankaa afar qodob si madaxweyne fiican loo helo afar qodob baan soo jeedinayaa in lagu soo xulo kow midda koowaad inuu noqdo nin diinta islaamka diyaar u ah in lagu dhaqmo oo aan muran ka keenaynin oo u adeegahaya oo jecel labo inuu noqdo nimaan shisheeye u adeegayn ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa u adeegaya saddex inuu noqdo nimaan qabyaaladiista ahayn oo ummaddan wixii kala geeyey oo dhibaateeyey aan ku u horseedayna wanaag iyo midnimo iyo qarannimo u horseedahaya afar inuu noqdo nimaan tuug ahayn oo hantida ummadda ilaahay siiya ama dibadda ama gudaha ha ka heshay aan ka dhacaynin ee ayada wax ugu qabanaya oo u badbaadinaya kaas in la soo xulo kaasi hadduu yimaado madaxweynihiisuu dooranayaa laakiin hadduu yimaado nin tuugoo farihiisa cunaya nin farihiisa cunayuu dooran doonaa afartaa qodob oo shardi baan anigu hayaa ayagana in lagu mintido dadka lagu wacyigeliyana waan ku talinaya waana soo jeedinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkaad naga dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community xafiiska golahu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idinla socodsiinayo anigoo ah muuse maxamuud jiisow nabadoon maxamed cali unsane ayaa cabasho ka muujiyay dhanka awood qaybsiga iyo qodobo ku jira dastuurka oo uu sheegay in sinaanta iyo xaquuqda ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed ay ka maqan tahay tada dalka ku jira in laga saaro dadkii diintii waxay ka dhigteen ba cayaar meelaha qaarkii siir way ugu tumanayaan dadkii mas-uuliyiintii dhaartii waa dhaaranayaan muxuu ku dhaartay kitaabkii ilaahay been uu ka sheegaya mas-uul buu naqanaa wuxuu leeyahay ballanaan qaadaya maxaad ballan ku qaaday wuxuu ballan ku qaadaa uu leeyahay cadaalad sinaan midnimo beentiis wey markuu madax noqdo albaabka kale uu ku baxaya ninka maskiin kastoo u fadhiyo meha waaga ugu barinaya ummadda soomaaliyeed waxa baabi'isa waxay dhaarta beenta ah iyo ballanqaadka taas aaday dhibaato u keentay marka la yidhaah dumarka aan ka hadalno dumarka nidaam bay lahaayeen alxamdulilah shukooyin baa qaadi jireen dadka waa kaxisoo jireen qaarkoodii beledka markii marka aan kasoo bilaabno waqtigii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii dumarku waxay soo bixin jireen xishood daraadiisa maqribtii keliya xamarweyne ilaa meelaha kaleba hase ahaatee dumarka waxaa dayaar loo yahay hanqal taaga madaxnimada iyo waxaas inay iska dhaafaan gurigay madax ka yihiin anaga oo hoggaansamaynaa waa saacideynaa wax kastaan dayaar oo lanahay laakiinse waxaa xun waxyaala qaadid u hoqolda ay leeyihin wasiir baan naqanaa mase waxaan naqanaa manager meel maxaa lagu diidaa aniga maxaa lii hor istaagayaan war ma lagu hor istaago hayo adiga ma tahay qof islaan eh diinta miyaad ka baxsan tahay kitaabka ilaahay ma- maad caabudid maad xargaysid dastuur muxuu taraa waxna baabiyey waxa weeye dastuur nin kastoo madax eh mas nin kastoo madax naqan doono ilaahay ha ka cabsado markuu mas-uul naqdo islaamka ha yidhaha kitaabkaa jira ma jiro wax la yidhaha dastuur saas waxaa laga yaabaa marka xugun degdeg inuu yimaado soo ku imaana laakiin aabaheed dadkii muuji lahaa culimmadii maal kasta waa ka qaylisay maxay u baahan tahay garab aw garabkii qolle haddii baalasha laga tifo ma buubi karto laakiin markay baal leedahay waa buubay culimmadii waxay u badnaan shacabkii inay qayliyaan oo bannaan bax subiyaan culimmadii taageereen laakiinse in laga hadlo oo haddana looga baxo taasaa dhibaatada keenay marka ummad eh, dadkaan la leeyahay konton iyo koow oo soodka bixinayaan horta kontak iyo kow soodka bixinaya waxaa lihi doorashaa jirto okay maxuma doorashaa jirto hal mar oo lagu dhaqaaqa waxaa lihi dib bay u dhacday mar dhawaabaa lagu dhaqaaqa waxaa lihi dib bay u dhacday mar aawi ballankii mase go-aankii la gaari aawi meex kalaa dib u dhacay laba kale marka saddexaad waxaad filinay aniga doorashin ba filinaya ra'yi ahaan markaan ku xisaabtamo waxaan filanaya in la yiraa boqol iyo soddon iyo shanta hasoo magacaabaan taasna waxay keeni kartaa dhibaato in doorashadii laba u dhacdo marka dhinaca ammaanka in in loo yiraa wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، محمد بن علي منصنة هذا ما تسنى هاي وحواي وحي شريعة الإسلام كوا halka aad naga dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community xafiiska golahu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idinla socodsiinayo anigoo ah muuse maxamuud jiisow waxaan weli ku jirnaa barnaamijka magaalada muqdisho idinkaga imaanaya oo aan soo gaarna qaybihii ugu dambeeyey waxaad na kala socotaan golaha midnimada soomaaliya soomaali community tiri iyo laban xafiiska uu golahu ku leeyahay magaalada muqdisho ugu dambeyntii warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey muuse axmed ciise
ujeedo bayaanka hay-adda culimada soomaaliyeed ee ku aadan doorashooyinka hay-adda culimmada iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda una nasteexaynaysa dhammaan cidda ay khusayso doorashadu waxay soo jeedinaysaa bayaankan kow waxaan xasuusinaynaa odayaasha soomaaliyeed xilka ka saaran yahay iyo uu xilku ka saaran yahay iyo aayaha dalka oo loo dhiibay waxaana u soo jeedinaynaa in ay soo xulaan dad ilaahay ka baqaya oo mudan in ay wax doortaan odayaasha waxaa laga codsanayaa inay maaragtay een, dad ilaahay ka baqaya ay soo doortaan qaala allahu tacaala in allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha labo ergada wax dooranaysa walaalayaal doorashadu waa markhaati kac waana in ay allaah dartii ahaataa waayo waa la qorayaa waana laysweydiinayaa qaala allahu tacaalaa satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waqaala tacaalaa aydan waaqiimu ashahaadata lilaah saddex walaalayaal qof aan mudnayn oo la doorto waa markhaati beena ama waxa loo yaqaan shahaadatu zuur waxayna ka mid tahay dembiyada waaweyn oo kabaa'irta ah Ee, nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam alaa wa qowlu zuur alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur afar walaalayaal codku waa ammaano naftaada iyo ummadaada ku badbaadi ogow qofka aad dooratidna waxa uu halleeyo ama uu hagaajiyo waxbaad ku leedahay qaala tacaalaa innaa naxnu nuxyi lmowtaa wanaktum maa qadamuu wa aahaarahum shan culimmadu waxay ummadda uga digayaan laaluushka iyo in la gato diinta iyo damiirka waayo nebigu sala allahu caleyi wasalam waa lacnaday kan laaluushka bixiya iyo kan qaata iyo kan dilaalaba lix ummadda waxaan uga digaynaa in ay doortaan dadka balwaddu dilatay oo mustaqbalka ummadda ku iibsanaya dhalo khamri ah marduuf qaad ah ama baakad sigaar ah qaala allahu tacaalaa inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin dadka waxaa ugu khayr badan een, qofka maaragtay qawiga ah ee amiinka ah. macnaha qofka xoogga leh oo u qalma maaragtay jagadaas ammaanana leh aayaddu saasay sheegaysa toddoba culimmadu waxay ka digayaan barnaamijka kootada dumarka waayo waa qorshe ay gaaladu wadato hordhacna u ah dhalanrogga bulshada iyo burburinta qoyska sideed kootada dumarku waxay carqalada waxay carqalad ku tahay in la helo doorasho xalaal ah waxayna qofka ka xayuubinaysaa xorriyadda codkiisa waana jajuub iyo amar ku taaglayn qaawan sagaal waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dalka in ay ka run sheegaan ilaalinta diinta iyo dalka ayna ay u dhaarteen oo aysan qayb ka noqon qorshahaas lagula dagaalamayo ummadooda qaala sala allahu calayhi wasalam man khashaana falaysa minna qofkii maaragtay qish iyo ammaanadii loo dhiibay kasoo bixi waaya naga mid maaha toban waxaan u soo jeedinaynaa odayaasha iyo beelaha soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan faragelintaas qayaxan ayna ogaadaan in kootadu aysan diinna ahayn dimuqraadiyadna ahayn balse ay tahay dulmi cad wabillaahi towfiiq waxay ka soo baxday golaha fulinta hay-adda culimmada soomaaliyeed muqdisho soomaaliya halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliyeed somaali community three e leben muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho